taswiirta sagaalaad in ka badan labaatan sanno dadka reer falastiin waxay xukumi jireen dadkii reer binu israa'iil oo ugu dambayntii dadkii reer binu israa'iil waa ay toobad keeneen oo ilaah waxa ay weydiisteen caawimaad marka samuel waxa uu ku yidhi dadka reer binu israa'iil haddaad run ahaantii qalbiyadiinna aad ilaah ka addeecdaan oo aad toobad keentaan oo aad iska daysaan ilaahyadaasi ilaah waa idin caawin doonaa oo aad ilaah keliya u adeegtaan oo uu idinka xorayn doonaa gacanta reer falastiin oo dadkiina taasi wa ay sameeyeen oo samuel waa ay maqleen oo waxay sameeyeen meel alabari ah oo waxay ku sameeyeen meel lagu magacaabo misfi oo markay dadkii reer falastiin taas maqleen waxay reer binu israa'iil u soo direen ciidamo xoog leh oo markay ciidamadii reer falastiin u soo dhowaayeen dadka reer binu israa'iil ilaa waxaa u soo diray onkod aad u weyn markaas ayay ciidamadii reer falastiin ay waxba kala garan waayeen markaas ay ciidamadii reer binu israa'iil halkaasi ku laayeen kuwii reer falastiin miyaad og tahay saaxiib inta dadka reer binu israa'iil ay ilaah ka jeesteen oo ay ku caasiyoobeen haa saaxiibtaasi waxay ahayd marar fara badan laakiin mar walba waa ay toobad keenayeen ilaahna waa uu caawinayay iyaga haddaba saaxiib haddii aad dhegaysanaysaan cajaladdan oo aad sii dhegaysan lahayd ama aad dhegaysanaysidba miyaad og tahay waxa ay dadku ilaah uga jeestaan
haa waxaan u malaynayaa waxay uga jeesanayeen meelihii wax lagu caabudi jiray ayay ka dheeraanayaan oo waxa ay tegayaan meelaha kancaniyiintu ay wax ku caabudaan haa taasi saaxiib waa run marka aynu ilaah ka soo horjeesanno ee aanu addeeceyno ilaahna wuu inaga soo horjeesan doonaa marka waxyaalaha kale aanu haysanno ay aad inoola qiimo bataan oo ay ka qiimo bataan ilaah waxa uu ilaah markaasi noqdaa mid inaga soo horjeesta ama mid aan markaasi xaggeenna aan faa'iido ka lahayn